wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle saciid xagar camalo ayaa magaalada baladweyne ka daafuray imtixaanka dugsiga dhexe oo sanadkan ay ka qeybgalayaan shan kun iyo laba boqol oo arday oo ku nool saddex iyo toban degmo oo ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe munaasabadda lagu daafuray imtixaankan waxaa goobjoog ka ah xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan degmada baladweyne iyo guddoonka waxbarashada gobolka imtixaankan ayaa lagu gelayaa sagaal iyo labaatan xarumood oo ku kala yaala degmooyinka baladweyne boolo burde maxaas matabaan jallaqsi muqukuri jowhar balcad mahadaay cadalleh miirtaqo raaga ceele iyo warsheeqa wasiirka waxbarashada hirshabeelle siciid xagar camilo ayaa ka waramaya tirada ardayda iyo goobaha lagu galay imtixaanka maanta waa maalin ku weyn wasaaradda waxbarashada waa siddeedda juun waxaa noo bilowday imtixaankii shahaadiga fasalka sideedaad juhdi badan iyo shaqo badan oo la geliyey maanta waxaan joognaa maalintii gebagabada oo imtixaanka noo bilaabanayay waxaan jeclahay oon u rajaynaha ardada soomaaliyeed ee ku nool dowladda hirshabeelle inay guulaystaan hadduu ilaah yidhaahdo imtixaanka maanta xarumaha degmooyinka maanta imtixaanka uu ka bilaabanayo guud ahaan hirshabeelle dowladda hirshabeelle waa saddex iyo toban degmo xarumaha waa sagaal iyo labaatan xarun oo saacaddan aan idil hadlaayo imtixaanka uu ka bilowday ardada imtixaanka ku jirta tiradooda waa shan kun laba boqol siddeed iyo labaatan arday ardadaas waxaa wiilalaha saddex kun boqol afartan iyo laba wiil waxaa gabdha ah laba kun iyo siddeetan iyo lix gabdhood waxaa jiro saddex caruura oo xanuunsan sidaan xogta ku hayno waxaan jecelnahay ardayga hadduu xanuunsan yahay xitaa inaan ugu geyno imtixaanka si uunan uga baaqanin shahaadadaas iyo horumarkiisa waxbarasho arday wuxuu ku xanuunsan yahay magaalada matabaan waa jaban yahay imtixaanka waa loo geynaa laba arday xaalad qaliin ayay magaalada muqdisho u joogaan ayagana imtixaankooda way helayaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan anoo ku hadlaayo magaca wasaaradda waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo marka hore taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan booliiska hirshabeelle oo mar walba heegan u ah inay nagala qayb qaataan imtixaanada qaadno waa mahadsantihiin mahadahaydii ka gaarto anoo ku hadlaayo magaca dowladda hirshabeelle waxaan kaloon rabaa inaan maanta u rajeeyo caruurta imtixaanka gashay inay guulaystaan
gudoomiyaha degmada baladweyne cumar cali sow cusmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulla ayaa guul u rajeeyay ardayda ka qayb galaysa imtixaankan waxaan u rajaynayaa marka dhammaan ardayda maanta ka qayb galaysa imtixaanka inay dadaalkooda sii lawajabaaraan ibtixaan waa ibtixaan qofka haddii magaciisa la weydiiyo xitaa ibtixaan waayo culayskiisa ayuu leeyahay waxaa mar walba bogaadin mudan wasaaradda waxbarashada dowladda hirshabelle oo xaqiiqdii waqti badan ku bixisay in ibtixaanka si wanaagsan uu ku dhaco in wax walboo tabasho ah ama ay qabaan arday ama macalimiinna si wanaagsan ay ku xaliyaan wasiir camul waxaan leeyahay waa nin oday oo aad wax badan ka yaqaanana dowladda hirshabelle wax badan kasoo shaqeeyey wasaaradda waxbarashadana waa meelaha ugu muhiimsan oo dadka in laga dhiso ay tahay waxbarashadana loo dhimriyo maanta waxaa xaqiiqdii waxay tahay waa maalin maalmaha ka mid a farxadda in ardaydii reer beledweyne maanta imtixaanka u bilowday waxaan rajaynaa insha allah guul wacan bahda waxbarashada gudoomiyaha waxbarashada degmada iyo heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaan qof kastoo ka soo shaqeeya macallimiinta waxaan u rajaynaynaa guul wanaagsan ardadaasna inay ka gudbaan imtixaanka sidoo kale waxaan bogaadinaynaa wasaaradda waxbarashada oo dadaal juhdi ku bixiyey in ay mar kasta ay habsaamin ayna imtixaankan laga gala gobolka hiiraan dadaal badanna ku bixiya waa u mahad celinayaa imtixaanka dugsiyada dhexe ee iskuullada magaalada baladwanaye waxaa sanadkasa qaada wasaaradda waxbarashada hirshabeelle halka imtixaanka dugsiga sare ay qaado wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxaana uu bilaaban doonaa laba iyo labaatanka bishan juunna